ololaha nadaafadeed ee laga sameeyay degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir iyo weliba si wadajiran sameyna madaxda maamulka gobolka iyo kan degmada oo la kaaladaayana bulshada qeybasha shalka disan si bilicda iyo nadaafada riirlahankanaga ugu horeyn welibaa goobta nadaafada laga sameeyay hadal koobanka jeediyey gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada yaaqshiid cabdixakiim muxudiin cali iyo agaasimaha nadaafada iyo bilic nabowka gobolka banaadir maxamed suudiye iyo ona ku sheekayana muhiimada nadaafada yeelataa
waxaan fulinay kambeyn wadaan maamulka gobolka banaadir iyo degmada yaaqshiida oo ah inaan caawa wadno ololihii nadaafadda oo aan ka wadno waddadii sotonka olahan wuxuu kasoo bilaawday isgoyska fagax ilaa towfiiq waxaan wadnaa kambeyn aan ku nadiifihayno waddada isku xirta towfiiq ilaa fagax oo loo yaqaan waddada soddonka olole ay ka qayb qaateen maamooyinka madaaliyaasha ah ee degmada yaaqshiid iyo maamulka iyo gobolka banaadir runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay caawa inaan joogno degmada yaakshiid waddada soddonka oo maashalayna ay nadaafad ka socotay caawana ay nadaafad ka socoto runtii maamulka degmada oo gudoomiyuhu ugu horeeyo isku xirnaanta iyo iskuduubnaanta laamaha amniga iyo arrimihiisa bulshada waa uga mahad celinaynaa haddaan nahna ka gobol banaadir ahaan halkan waxaan rabaa inaan ka bogaadiyo maamooyinka da'da sagaalka habeennimo halkan jooga ee laamigan ka shaqaynayo ayagoo heli kara inay guryahooda iska jiiftaan ayagoo heli karo inay indhaha ka fiirsadaan ayagoo heli karo wax walba oo ay samayn kareen ay ka doorbideen inay dalkooda ay dadkooda u shaqeeyaan danta guudna ay ka shaqeeyaan laamigaanna ummaddanan oo ka dhexeeya shalay hal doolar dalkaa ku dhiso oo gudoomiyaha gobolka nugu hogaaminaya lagu dhisay kii maantana kuwo kale lagu dhisaa waxaa waajib laga saaran yahay annagana inaan nadaafadiisa bilcdiisa aan ilaalino runtii aaday u mahadsan yihin maamooyinkan oo wax xuquuqa aanan ka qaadan dowladda hoose iyo gobolka banaadir insha allahu tacaala maalmaha soo socdana duqa magaalada iyo siyaasadaha uga degan waa heli doonaan gudoomiyaha degmada yaaqshid ee gobolka banaadir sulaymaan maxamuud farga iyo sheegintii ganacsatada wasaqaha kashabaasi wadooyinka in lanku aqbala doona taas badeelsheena iyo sharci la kulmi doonaan isagoona ninihii kala xusi nadaafada iyo bilica nabowka iyo sii wada doonana ka maamul ahaana maanta waxaan wadnay ololo ku saabsan nadaafadii oo baryahan aan ka shaqaynaynay oo aan ku shaqaynaynay nadaafadii bilic soo celinta degmadan oo dhammaan dhan guud oo naga wada dhexaysa ah waxaan weli ku jirnaa ololihii nadaafadda laamiyada qaar aan ka shaqaynayna laamiyada kalena insha allahu tacaala howlahan howl hal maalin imaan doonto oo tiifiye iyo mikrofon in loo soo qaato maalmo kadib joogsan doonto insha allah ma naqon doonto howl waxay naqon doontaa joogta ee ka socota degmada yaaqshid dhammaan ay ka qayb qaadanayaan bulshadeeda qaybaha kala duwan ee ugu horeeyaan haweenka degmada yaaqshid oo lafdhabar u ah howshan degmada ka socoto waxaan wadnaa nadaafaddii oo sidaa aragteen jidkan markii hadaata la bilaabayay maqribadii siduu ahay hadda wakhtiga la marayo siduu yahay u jeedin isbeddelkaas muxuu ku imaada dad ajuuda geliya maamooyin dhammaanteen la dhali karo gabdho howlahooda shaqa ka soo tegay maamul ciidan dhammaan gobolkii kullii askaashaday laamiga sidaana loo qurxiyey haddana maalmo kadib laamiga guriga hortaada haddii sidaas loo qurxiyo haddana haddaa sidii haddaa waxayrka mas-uuliyad u arkin oo ku dheelayso oo qashinkii biyaha wax walba ku soo daadinayso mas-uuliyad darro weyn waaye qofkan waxaa la rabaa inuu ilaaliyo nadaafadda iimaanka barkiisu nadaafadda inuu ku dadaalo ilaaliyo sababtoo ah dadkan haddaa qofka oo jidka nadiifinaya danta guud ka shaqaynaya haddaa u aragto qof mushaar meesha ku qaadanaya oo dantiis ka shaqaysanaya waa dhibaato maamooyinkan iyo haweenkan meesha ka shaqeeya wax maanta dan gaara ay ku qabaan ma jirto haddana waxay diyaar u yihiin u taagan yihiin inay horumarkii iyo
inta badan degmooyinka gobolka banaadir waliba laga sameeyey ololo nadaafadeed oo diblahankanaga bilicda oo muddo dheer magaalada dhibaatooyin iyo burbur iyo nadaafad dara markaasiya haysatee